بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii shan iyo tobnaad kitaabka alyaaquut nafiis waxaan ka soo baxnay salaadii waxaa ku xigta zakadii maadaama qur-aanku in badan uu xiriiriyey salaada iyo zakada wa aqiimu salaata wa aatu zakaa saasaa loo xiriiriyey azakaa marka zakadii halkan baa maxalkii looga hadlayo wey ayb haddaba salaadu waxay dahirtaa qofka badankiisa sakaduna waxay dahiraysaa qofka maalkiisa labaduba waa cajaa'ib sakadu waa ruknigii saddexaad oo arkaanul islaamka towxiidka ka bacdi salaada markii saddexaad waa zakadan sanadkii labaad oo hijirada baa la faral yeelay oo la waajib yeelay xikmad baa ku jirta marka zakada xikmaddaasi waa la iska garanayaado dee dadkii baa iskaalmaynaya mid ilaahay wax u dhiibay baa mid kale oo aan waxaysan ama baahan waa uu siinayaa zakadii isku raxmadid iyo isku naxariisash baa ka mida waxaa la yidhahdaa dadka muslimiinta hadday zakada inta bixiyaan sidii saxda ahayd oo loogu talagalay u bixin lahaayeen lamaa baqiya calaa wajhil ardi faqiirun abadda dhulka dushiisa lagama heleen hal qof oo faqiir ah intay ku waajibtay keliya hadday bixin lahaayeen dadku oo dadkii la yidhi hala siiyana la siin lahaa dadku waxa weeye fuqaradu meesha waa ka bixi lahayn hanti bay wada yeelan lahayn laanna dadka dadka hodankaa ilaahay wuxuu u dhiibay wax markii ay sakada ka bixiyaan kuwii fuqarada ahaana ku filan cid inta la abuuray la yiri yaysan maaragtay waxba looma heli karo ma jidho maalan sakaatulfidriga hadda soo raashin lama bixiyo sakada sakaatulfidriga ramadaanka markuu dhammaado keliya ka soo qaad tusaale dadka sakaatulfidriga bixiya intee dhan yihiin maalan waxaa dhahdaa muslimiinta cadadkoodu waa alfu milyuun kun milyan oo kale ka soo qaad kun milyan alfu milyuun sakaatulfidriguna qof kasta kuma waajibina qofkii awooda bay ku waajibtay waaye waxaaba ka soo qaadaa lacagteedu inay laba riyaal tahay buu yidhi laba riyaal maalintaa ciidda iyo habeenkeedaa la bixinaya marka kunkii milyuun kala bar aan tuurno oo aan ka soo qaadno dadkan sakadu kuwa waajibin ilaa dad badan baa waxba haysane waaba dadkii la rabay in la siiyo iyaga a marka kalabar haddii la tuuro kunkii milyuun inta soo hadhay beer laba riyaal markii lagu dhufto intii la tuuray lacagteedi meesha imaanaysaa leanna intaan labalaba riyaal weeye moogtahay alfu milyuun riyaal baa meesha ama dolar waxay doontaa noqoto baa meesha imaanaysa markaasaa dadkii la siinaya waa lagu taageeraya waay xoolahan kaloo zakada laga bixiyo oo iyaga dee tan raashin yaraa la baxshaayo xoolaha badan la baxsho lacagaha badan iyo geelasha badan iyo aryaha iyo lo-da iyo waxaa markii la bixiyana lamaba qiyaasi karo xoolaha kasoo xiroonaya xoolo badan baa ka imaanaya waaye qaabkii loogu talagalay baa inta badan loo bixinay waxaa loogu talagalay dowladda islaamka oo dhan dakhliga ku filan iyo dadka wax ka rabo oo dhan inay halkan in badanoo ka mida kasoo baxdo muxtaajiinta fuqarada dadkaasoo dhan loo dhiibo qofka marka sakada la siinayo wax ku filan baa la siinaya xoogaa qadaa maaha marka nin takhtaroo faqiiroo aan waxba haysan baa halkan jooga maxaa la siinayaa waxaa la siinayaa qalabkuu ku furan lahaa isbitaalkan dhan baa la siinaya zakada islaamka laga siinaya qalabkii dhammaan oo ku qalabaysan lahaa takhtarnimadiisa iyo wixii sowsan cidna ugu baahan biri ka maalin isaga zakada laga qaado oo dadka u siiyo baa la siinaya xoogaa yaroo loo taagaya ma waaye qof kasta xirfadow yaqaan wax ku filan baa la siinayaa haddii uu meeshay taallo waa kaasa beerahu yaqaanaa takhtarnimaduu yaqaanaa wax kaloo yaqaanaa wixiisii qalabkii iyo dhaqaalihii u baahnayd wuxuu ku gadan lahaa baa loo dhiibay waaya qof baa cilmi baranaya cilmi loo baahan yahay muslimiinta usoo baranaya labaatan sano ku maqnaanaya cilmi barasho iyo diinta islaamka iyo jaamacaad iyo waxba ku maqnaanaya kharashka waxnana ma haysto waa ka ba- cilmiga waa ka kala go-aya haddaan laga bixin labaatankaas salo dhaqaalahu wax ku baran lahaa baa laga siinayaa zakada intay doonto lacagtu ha noqoto marka arrimuhu sidaas bay u soconayaan xoolo tiro badan baa ilaahay ugu talagalay diinta markii la soo dejinayay in lagu maamulo oo meesha ay ka yimaadaan haddaba aan gudagalno shuruudu wujuubi zakaati maya waxa dhahda azakaatu azakaatu zakadu luqatan xagga luqada annamaau baa la yidhaahdaa annamaa iyo watadhiir namaa waa koboc waxa weeye ziyaado iyo watadhiiru dahirid dahirid tadhiirin luqada waa sidaas wa sharcan xagga sharcigana zakadu azakaatu ismun waa magacoo limaa u magaca shay shaygaasoo yukhraju laga bixinayo can maalin maal xaggiis aw badanin jirka xaggiis ilaa jirkeenna marba waxaan ka bixinaa waa zakaatulfidriga maalkana xoolahaan ka bixinaa zakaatulmaal baa la dhahaa waxa la bixinayo ama jirka laga bixiyo badanka ama maalka laga bixiyo magacaas shaygaa la bixinayo baa zake la dhahaa calaa wejhin qaabna loo bixiyo qaabkaasoo makhsuusin la khasisay oo shuruuddiisa iyo wixiisa leh sakadu xoolaha inta hadhay maahee inta la bixinaya zake la dhahaa fartanka ariga markaa neef soo saadhid kaa soo saadhay baa zakadii ah ee inta kuwa hadhay zakadii ma aha waxa la bixinaya weeye wax magacaan zakada la yidhaahdo loo bixiyey dayib marka marka lagu leeyahay xagga luqada waa dahirid annamaa watadhiir aayad qur-aan ah qad aflaxa man zakkaaha waxaa liibaanay qofkii nafta dahiray marka luqadii zakadu dahirid bay ku tahay a xaggan kalena xoolahan la bixiyaa loo yaqaan shuruudu wujuubi shuruudu wujuubi zakaati lmaal zakaatulmaalka maalka zakadiis zakadaa wujuubkeeda iyo waajibideeda shuruuddii loo shardinayay weeye hada maxalu shuruudu wujuubi zakaatilmaali khamsatun waa shan xoolaha markay zaka ka waajibayso shan shardi waa in la helo alislaamu islaamnimo qofkaanu zakada aan leenahay waa ku waajibto waa inuu muslim yahay gaal hadduu yahay keen zakadii yaa dhahaya cidna dhihi mayso laakiin markuu hadhow aakhiro tago cadaabka la cadaabaya waxaa ka mid a nooc gaar ahoo la dhahayo waa zakadii lagaa rabay cadaabkeeda ilaa inaad islaamtid oo zake bixisid baa lagaa rabay haye xilligii salaaduhu soo gelayeen baa la cadaabaya salaadda hadda waa lagugu waa lagugu lahaa waad islaami weyday duurkii baa soo galay cadaabkaa lagu shidaya casarkii baa soo galay ha lagu shido zakadii baa soo gashay ha lagu shido xilliyo macnaha saasoo kale ah laakiin inagu marka hore waxaan leenahay war islaam markuu islaamaa la dhahayaa salaada tuko zakada bixid wuxuu la leeyahy waalxuriyatu xornima shardiyo qof addoona zaka keen la dhihi maayo laguma leh wa tamaamu lmulki mulki dhammaystirkiis baa shardiya mulkigu inuu taam le yahay macnaa mulki tamaamu lmulki quwatu lmulki mulkiga awoodiis xooggiis mulkigiisu waa inuu xoog leeyahay addoon waxaa jira mukaatab la yidhaahdo sayidkii lahaaba wax dhahaya intaasoo xoolaha haddaa ii keento xor baa taha ama waa ku xoreynaya mulkigiisa dacfi baa ku jira sake lagama rabo waayahay waxaa kaloo shardiga watacayunu caynoobid ama cayinid atacayunu waa maxay tacayunu lmaaliki maaligu inuu magacaaban yahay ninka maaligaada xoolahan leh ama dad kale waa in la yaqaan hebel maaligu waa in la cayini karo yaale waxaan ummad ilaahay oo dhan baa le iskama aha hebel baa leh hebel iyo hebel baa leh waa inuu cayinan yahay waaye ee maxaa meeshaa baxaya xoolaa xoolaha waxaa lagu waqfay masaajidka ama dad masaakiina lagu waqfa dad baa lagu waqfa xoolo masaakiintu ma hebel baa wax tirada ka batay fuqarada waa wax tirada ka batay meel kasta waa taagan yihin ama masaajid baa lagu waqfa ama madarisaa lagu waqfa xoolahaas saka keena dhihi mayno yaa le dee xoolahan dee miskiin oo dhan baa leh nin baa wuxuu yidhi xoolahan iyo beerahan iyo adduunkan wax allaale wixii miskiin oo waxaa iska leh meesha joogay aag miskiinku marka wax la tirin karaa ma hebel iyo hebel maaha bes hebel marka maali gaaroo aan dhahno war zakadii keen hebel adaa leh xoolahani ma jiro faqiiroo fuqaradii baa iska leh masaajid baa wixii le masaajidka wixii waa bilkinayaa laakiin masaajid waxbaa la siiyaayo wax lagama qaado haa la dhihi maayo masaajidkii xoolihiisii iyo wixiisi intaanay noqdeen masaajidow zakadii keen cid ka qaadays ma jirdo waa derbiyadaa kuu dhisanoo isagaa raba in lagu dayactiro oo lagu maamulo waay saasaa loo maamulaya ilaa waa lagu waqfay wixii haddii qof keliya wax lagu waqfo ama jamaaco intiinaan meesha fadhidaa waxaan lagu waqfa dee intaan waa la yaqaana zakada ha iska baxsheen sanad markuu soo wareego ama hebel gaara waxaan lagu waqfa ha iska bixiyo zakada waa hebel gaaroo la gaari kara weeye ayib maya waxaa la yidhi xataa mar hadday wuxuu waqaf yihiin imaam masaajid baa wax lagu waqfa waxa weeye waxba yaysan ku waajibin shardiga shanaad waxa weeyaan watayaqunu lwujuudi joogitaankiisa iyo jiritaankiisa in la yaqiiniyo yaqiinsigeeda taas waa in la helo waxaan sakada laga rabo ay ku waajibtay inuu jiro koonka joogo waa in la yaqiinsaday joogitaankiisa iyo jiritaankiisa maxaa meeshaa ka baxaya ilmo uurka ku jira baa wax lagu waqfa awowe ama ayeeye ama qof baa wuxuu yidhi waxaas waxaan ku waqfay iyo xoolahan waxaan siiyey ilmaha uurka ku jiraa oo waa isagaa leh waa u dhalan doonaa isagaa leh xoolihii waa bateen ilmihiina weli ma dhalan yaa laga qaadayaa zakadii qofkii weli adduunka ma imaan ma joogo maxaa marka shardiya waxaa shardiya tayaqunu lwujuud joogitaan iyo jiritaan in la yaqiinsado wixii joogaan ciddii lahayd ilmihii markau dhasho sakadii xoolihiis waa laga qaaday hadii sake lagu leeyahy laakiin hadda weli ma imaan adduunka caalamkan uma soo bixin haddii xataa hadda qof dhinto ilmihii qaar uurka ku jiro xoolihii baa la dhaxlayaa lama dhaxlayo lama yaqaan ma wiil baa dhalan ma gabar baa dhalan ma labay noqonayaan ma hal mid bay noqonayaan haddii xataa kombyuutaradan iyo waxaan ta takhaatiirtu ku fiirshaan dhahaan annagaa ujeedno waa wiil ama waa labo ama waa mataano waxba laga soo qaadi mayo warkooda sababtu waa maxay haddaa hadda sheegtay ma nololbuu ku dhalanaya mise uurkau ku dhimanaya bilowse waxbaba yeelanayn isagoo meyda bilow dhalay ma sheegi karaa qalabku haysto inuu ilmahani nolol ku dhalan doono iyo in kale ma uu sheegi karo dee muxuu muxuu dhaxlaa maxaa la siiyaa marka marka weli joogid lama helin tayaqunulwujuud baa maqan markaa ayb waa muhiim kitaabkani qawaacid kooban oo dhib yar uu ku siinayaa shuruuddan oo dhan hal sadar buu hadda kaaga dhigay shan shardi alislaam walxuriya watamaamu lmulk waltacayun watayaqun lwujuud waa intaasaa kugu soo koobaya ayib maa tajibu waxay waajibayso fiihi dhexdiisa azakaatu zakadu waxay waajibayso oo min alamaali maalal yowga ah horta xooluhu noocyo badane noocyadee xoolaha oo zaka lagu yeeshaa noocyada xoolaha oo zaka lagu yeesho baa laga hadlaya wixii la bixin lahaa hadda laga hadli mayo wixii la bixin lahaa gadaal buu ka keenaya noocyada hebel nooc hebel iyo nooc hebel iyo nooc hebel baa zakadu lagu leeyahy waaye noocyaan wax lagu lahayn baa jira wuxuu yidhi fi tajibu zakaatu zakadu waa waajibaysaa fii sittatin lix oo min alamwaali maalyaalka ka mid a lix nooc ka bedel annacami nicmooley geela ka bilow geel iyo lo iyo ari waa nicmooley nicmadoodaa badan wannaqdayni labada lacagood labada lacagood hal meela ka tiri labada lacagood nicmooloydii kow labada lacagood ku dar labo waalmucasharaati waxa laga cushur bixiyo raashinka beeraha ka baxa markau baxo toban meelood baa loo qaybin meel baa la bixinaya toban meelood meel mucasharaat ilaa meesha waxaa jira beeraley waxaa beero adduun ka baxaya oo dee muslimiintu haystaan oo inagu aan ka mid nahay wadamada beera miran weeye dalkeenu haddii laga faa'iidaysanayo raashinaha ka soo baxa geley masago sareen ma garanaysaa waxay digir adduun baa soo baxaya mucasharaad waaya waxaa kaloo saddex olood sooma haysid wa curuudi tijaaratina waa laga baxshaa sikada baayac mushtariga badeecadiis curuud waa badeeco atijaara waa la yaqaana waa baayac mushtariga wey walmacdini macdin macdanti macdini godqalinki qolaa god iska qodatay dadkan buuraha iyo lagu itixaamay meelaha iska qodqodanaya adduun bay kala soo baxeen wixii ay kala soo baxeen macdin baa la yidhi god ilaahay khayr iskaga abuuray cid baa ku ku ridatay maaha waxaan meesha laga soo bixinayo waa laba nooc ilaahay baa iskaga abuuray soo hadda dhulalka qaar inta laiska baarto saliide iyo naaftooyin iyo shidaaley adduun lagama helo qolaa ku shubatay ilaahay baa ku abuuray macdin waxa weeye sidii meeshaan loo baara loo qodanaya waxaa laga helay macdin baa laga helay waa godqalin baa la dhaha sakaa laga rabaa war rikaasi rikaaskana sakaa laga rikaasku waa maxay jaahiligii hore waxay aaseen dafiinuljaahiliya la dhaha jaahiliyadii hore xolay aaseen qolaa meel qodatay laakiin ha qoteene wax meesha la gashaday bay kala soo baxeen laakiin yaa geliyey jaahili hore oo maxaan ku garanaynaa dee dad taariikhda yaqaan baa jira luqo waafog jiri jidha waagii fircoon iyo kuwo ka dambeeyey iyo kuwo ka horeeyey iyo sawiradoodii qoraaladoodii saxiixyadoodii waxoodii baa lagu arka war waxaan islaamnimadu intaysan imaan ka hor wax meesha la geliyey weeye ilaa ummadaha waddanka deganaan jiray ha adduun buu kala soo baxay war adduunkan sakaa laga rabaa baa laleeyahay ha waa loo sheegi doonaa inta laga qaadayo gadaal bay ka imaanaysa war caddaada intaas marka saasaa loo maamulaya sidaas baa loo maamulaya dayib lix nooc oo xoolaha baa laguu sheegay shuruudu wujuubi zakaati nacam nicmooleyda zakadeeda wujuubka ay waajibaysa shuruudda loo shardinayo lixdii buu xabad xabad noogu soo qabanaya maxaa ugu horeeyey annacam sooma nicmooley nicmooleydu waa geel iyo lo iyo ari markii zakadu ka waajibayso shuruudda la shardiyo halkan ka qaado shuruudu wujuubi zakaati nacami wahiya nicmooleyda nacamtuna alibilu walbaqaru walghanamu waa geel iyo lo iyo ariya shuruudeedu hee arbacatun afar weeye afar shardi markii la helo baa geela zakada ka bixinaysa ama looda ka bixinaysa ama ariga ka bixinaysa shardiga koowaad annisaab waa nisaab nisaabku muxuu yahay sakagoys meeshii loogu talagalay in xooluhu gaaraan markay gaaraan zakada laga rabay nisaab baa la dhahaa nisaabkii qadarkii meeshii waa inay gaaraan kow shardiga labaad wal xawlu sanad waa inuu soo wareego kun geela iyo kun ari haddii hadda qof iskaga kaa dhiibo war wax badan baa helay zakaan hadda ka bixinaya dhihi may sababto ah sanad ma haysid ama adigu waa hal mar hadda si kale u heshid labo wa isaamatuhaa baa shardiga foofinteeda xoolo la foofiyo la soofiyo waa inay yihiin xooluhu xoolo la soofiyo waa inay yihiin wa isaamatuhaa isaamadeeda maaligani xoolahan waa inuu ka tago iyadoo iska daaqaysa cunno iyo daaq aan cidno ka lahayn oo ka gadanayn sanadkao dhan haddii xoolo la calfiye yihiin ka waran geelaani wax la siiyo maaha wax kale ma cuno bariska iyo badarkaa loo kasha arigan wax loo soo gaday iyo raashin maaha wax kale afka ma saaro ya xoolo la calfiyey wey haye haddaan la soofin ka waran maba soofaan ama way sooftaaye wuxuu u sooftaa beer qof leeyahay baa raashinka looga gadaayo daaqa oo la- halkay ka baxaysaa beertii loo kareeyey inay ka cunto cawska bay dalaq dhahdaa nin baa le cawskaas xoolo daaq iska baxay oo loo siman yahay ma cunto dee kharash baa ku socda waxba zaka lagama rabo waaye ayib waxaa ka mid ah shuruudda oo iyana lagama maarmaan ah wa kownuhaa ahaanshaheeda nicmooleedu ay tahay kayra caamilatin mid shaqaysa keyrkeed waa inaysan shaqayn xoolaha zakada laga rabo waa inaysan shaqayn inaysan shaqayn waa ma haddii xoolo lagu shaqaysa taa awrtii la raranayey tii la dhaansanayey ee kuwa beerta lagu qorto dibi iyo lo iyo inta wax lagu xiro beeraha lagu falaa oo de meelahan dadkan beer ma yaqaanaane ciidda lagu gadiyaayo alaab lagu xiraayo biyaha lagu soo jiidaayo waxbaa lagu sameeya ya xoolo shaqaynaya hadday yihiin waxba lagama rabo ayib shuruudaasna halkaasaa looga taga afartii shardi soo ma jeeda annisaab waalxawl wa isaamatuha kula alxawl wa kownuhaa kayra caamila inay tahay midaan shaqaynayn midaan shaqayn waa inay tahay shuruudu wujuubi zakaati naqdayn mid kasta wuxuu rabaa tarjamo iyo cinwaan inuu kuu siiyo si dhib yar aada u ogaatid labada lacagood laba lacagood baa adduunka ka jiray dahab iyo fidaa la yidhahdaa labada lacagood aan dhicin oo qaaligaa wey waxaan kale waa iska tacaamul warqada la iskaga heshiiyadoo la iska soo sharaxdo wax lagu qorqoray wey oo aan lacag rasmi ahayn wataa lacagayna hore adduunka waagi hore meelaha bidbidayso oo hadeertii u dambaysa xataa cidna qaadanay kuwaani ma dhacaan madaxweynea dhacay iyo dowlad baa dhacday iyo kadaa iyo lama qiimo dhaco dahabka iyo fidadu laakiin midaan kale dad baa iskaga istilaaxday waxaan waa inoo lacaga aa noocaasa inoo egtaa aan wax ku kala gadan markaasaa la iskaga tacaamulaya hadhow haddii madaxweynahaas meesha ka baxo ama awooddiisu daciifto ama mid kale fawdeeyo bes khalaas waa meesha ka baxaysaa lacagtii hebel iyo lacagtii hebel baa la kala leeyahay midna xaggay ka shaqaysaa midna xagga midna xagga oo dhowr meesha waxa weye midba meel haysto marka waxba waxaas lacag maaha waa iska warqado lagu tacaamulo lacag rasmi oo lacagta fiicnayda maaha shuruud baa jidha marka shuruudu wujuubi zakaati naqdayni wahumaa naqdaynku waaba adhahabu walfida waa dahab iyo fido dahab iyo fido wey alaaatun saddex wey shuruuddaas alxawlu sanad inuu soo wareego markuu ka sakaynayo sanad ha hayo laakiin isagoo lacag haysan jiray haddou lacagtii badeeca geliyay lix bilood baa lacagta haysay badeecu geliyey waa sanadkii waa u socdaa lixdii bilood waa xisaabsanta lacag buu haysay lix bilood buu hayey nin buu amaahiyey waa kuu soo celinayaa maanta shan kun oo dollar hilib waa u dhiibay sanadkii socday amaahintaa la go-i mayo waa waa socdaa sanadkii ayib maxay noqotay alxawl sanad soo wareegidiis wanisaabu nisaab sakagoys waa inay gaadho waay haddii inta dahabka waa la miisaamaa dahabka maa miisaanka fad la iska saarayo waa aragta garaamyadiisa wixiisa wax lagu miisaamo waxa weye haddii miisaankan la saaro sakagoys waa dhanye miisaan nooc kale haddii la saarana ma dhama mar waxaan ma dhama zake weli ma gaarin baa la leeyahay waa weli wanisaab oo nisaabku waa ims wahuwa nisaabku cishruuna mithqaalan waa labaatan mithqaal oo min adahabi waa labaatan diinaar labaatan mithqaal oo dahaba markuu qofku hayso sakagoys weeye xoolihiisu lacag adag buu haystaa wa miata dirhamin laba boqoloo dirham weeye fi lfidati lacagta fidada ah lacagtan kaloo fidada layaa qalinka ah yaa hadday tahayna waa laba boqoloo dirham hadday dhan tahay wuxuu haysto laba sharda haynaa alxawlu iyo wanisaabu kii saddexaad waa kan wa kownuhumaa waa shardiga labada lacagood ahaanshahooda hayra xul- xuliyin xuliyin xuli heyrkeed waa inay yihiin xulli heyrkeed xulligaasoo mubaaxin bannaan waxaan dahabkan iyo fidadan hadday xulli yihiin laga hadli mayo waa inaysan ahayn marka zakada laga rabo xulli waa maxay waxaa dadku isku qurxiyo qof dumaraa dahab haysata dahab bay xiran tahay ama fida bay xiran tahay fido xulli baa la yidhaha kuwaas waa laisku- waa wax laisku qurxiyo oo la gashado wey haddaysan xadgudub samayn oo wax tiradii ka batay dahabkay xiran tahay noqon zako keen la dhihi maayo El dahabka iyo fidada marka zakada laga rabo waa inuu qof wuxuu isku qurxur- qurxinaya ahayn ee katiinadiisii iyo siliskiisii iyo faraantigiisii iyo dugaagadihiisii iyo jinjimihiisii iyo waxaa waa inaysan ahayn haddaysan israaf iyadu samayn israaf haddaysan samayn ilaa isagaaba ku yidhi xulligaasoo mubaaxin fahan fiqigu waa muhiim xulli bannaan kaan bannaanayn waa kee waa midka israafka ah xadgudub qof baa gebigiisiba dahab iska dhigay saasuu iskugu wada xiray jirkiisii oo dhan israaf buu sameeyey ha ayib taa waa laga rabaa marka waxa weeyaan kan mubaaxa weeye kaan laga rabin waxaa meesha marka ku jira haddii intaasoo boqoloo garaam uu noqdo ama wax tiradii ka batay xulligan oo xadgudub iyo israaf ah dee gabadhaas ama qofkaas waxaa laga doonayaa zakadii baa markaa laga qaadaya zakadii ayaa laga doonaya laakiin wixii aan xadgudub ahayn oo isku qurxinayso waa loo ogolyahay ayib hal khalkhaal ama dugaagad afar boqol oo dirham ah ama wax ka badana iyo wixii lamid oo kale uu ku mithaalinaya marka halkan dhowr masalo marka aan ka hadalno waxaa jidha warqadahan hadda aan ka hadlayno lacagtan hadda la iskaga tacaamulayo dee kolley dahabka wixii lagu gadan lahaa ama fida lagu gadan lahaaba iyadiina lagu gadanaya oo shaqadii bay kuu qabanaysaa maxaa la samaynaya sake ma laga rabaa waaya alcumla alwaraqiya baa la dhahaa maadaama shaqadii labadaa lacagood oo fiican qaban jireen ay qabanayso dee iyadana zakadii ha laga bixiyo iyadana zakadii ha laga bixiyo lacagtii iyo ama lacagihii adduunka la isticmaalay waana masale culimmadu aada uga hadleen oo kuwa ogol iyo kuwa diidan iyo intaba ay jiraan laakiin sidaa habboon waa in laga bixiyo ayib sheekh hadda dhowaan dhimanayay baa mawduuca aada uga hadlay sheekh doctor qardaawi oo weliba kitaab uu ka qoray fiqhu zakaat la yidhahdo oo wuxuu aada iyo aada u taageeray in macnaha wixii dahab iyo fido awoodeedii kale ay leedahay oo lacagta aan sakadeeda la bixiyo laanna dowladihii iyo dadkii iyo wixii baa ku heshiiye oo ku tacaamulay waaya waxa weeye intaasoo geni intaasoo isarliin intaasoo doolar intaasoo lacag soomaali intaasoo bir waxaa magacyo kala leeda de waa lacagahan kaloo adduun ka jiro o dhan oo dahab iyo fidla wixi aan ahayn weye wax laga hadlayo ayib marka sakadii ha laga bixiyaa meesha imaanaysa waxaa soo haray nisaab waa inay gaadho markaas nisaabkeeda see ku ogaaneynaa lacagihii xoogga lahaa intii nisaabkeeda u ahayd markii la sarifo taadu waa inay dhan tahay tani waa inay dhan tahay mathalan dahabka siddeetan siddeetan iyo shan garaam markaad lacagta haysato doolarada waxaada inay hadday goyn karaan dee lacag badan baa haysataa sakadii baa lagaa rabaa waaye fidadana sidoo kale loo qiimeynaya labadii boqol oo dirham waa inay goyn kadho waa inay dhanta sanad waa inuu soo wareego sanadkan weligaa laguu sheega waa midka qamariga waa midka dayax laga tirinayo waaye ilaa isagu waxa weeye bilihiis waa iska yaqaanaa sagaal iyo labaatan soddon sagaal iyo labaatan soddon kan kaleo sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon kow iyo soddon qaabkaa u shaqaynaya maaha labaan raba zakada inaysan maalin kaa dibdhicin xilligii ku aadanayd taasna intaasuu ka tilmaamaya waxaa halkan oo kale uu ka sheegayaa masaa-il kaloo hadda maanta adduunka ka jira waxaa ka mid ah matalan hadda qof baa taajira waa baacmushari badeeco cusub oo la soo degay xoolihii horeu shaqaynayey ra-sulmaalkii horebuu ka soo gada xoolihii kaloo yaallaybuu ku dhex dara dekeda laga soo dejiyey reboorka meel kale siday doontaa noqoto badeeca kastoo uu soo dejiyo masanad cusub baa loo bilaabay bishii dhowtag wixii aan keenay taarikh hebel baa sanadkeedii sekadu ka bilaaban markabkii kale hebel markabkii mise wuu isku dhex dari karaa isku mar buu sekada ka dhigi karaa inuu isku wada dhex daro hal mar ka wada sakeeyo saasaa ugu dhibyar mid kasta inuu gaar u dabagalo safar kasta iyo wixii kasoo xirooday waa dhib badanta masaladaasna halkaas buu kaga hadla marka wuxuu yidhi dee zakadu waa arrin weyn oo muhiim ah oo in la ilaaliyo u baahan sadarkan ku dar shuruudu wujuubi zakaati lmucasharaati kii laga cushur bixinayey zakadiisa wujuubkeeda shardigeeda waa xoolihii raashinkii beerihii wey shardu wujuubi zakaati lmucasharaat wahiya mucasharaatku waa arudabu mirahan rudabka la yidha waa timirta intaasa weli timiroobin walcinabu cinabka waa garanaysa intuusan zabiib weli noqon iyo wamaa yuqtaatu waxa la quudaysto oo dhan xaalat alikhtiyaari doorashada xaaladeeda waxaa jirku ku istaago oo la quudaysto xaalat alikhtiyaar iyadoo qofku danta ku kalifine khiyaar xaalatalikhtiyaar la quudaysto waxaasaa waxaa la yidhaahdaa iyaduna ka mid a oo min alxubuubi isagaaba sheegay xubuubtii wixii mirahi lahaa qamadigii shaciir heedii beriiskii masagadii galleydii ma garanaysa waxyaalaha noocaas digirtii waxyaala badan kuwa aan naqaaniyo kuwa inaan ina aqoonba adduunka ka jiraba waxaas weeyaan marka shuruuddaas hee an nisaabu waa nisaab wa huwa nisaabku khamsatu awsuqin shan wisqi weeye shan rati rar dad aan rati raran baa jira yaa shan dibi rar dibi kuwa dibiyada rataa jira rati ama ha lagu raro ama dibi ama gaariye waxa weeye muhiimaddu intii la rabay in shaygu gaaray intii la rabay in shaygu gaaray weeyaan waa shan rati rar marka waxaa la yidhaahdaa almucasharaat qaarna culimmada waxay dhaheen zakaatu nabaat zakaatu nabaat nabaadka soo baxay raashinka keenay zakadiis wuxuu yidhi sheikhaani waxaa dhacday nin qof agtayada joogay baa wuxuu akrinayay kitaabu zakaati baabkan markii la soo gaaray shiikhii kitaabka qoray kitaabku akrinayey kitaabku waxaa ku taalay zakaat nabaat ciwaankaa inuu akriyaa la rabi so wuxuu ugu dhawaaqay zakaat lbanaat banaat iyo nabaat isku si unbay u qormaan mogta nuunkaas unbaa hoos haddii kor laga siiyana waa nuun waa nabaat haddii hoos la- laga siiyana waa ba nabaat iyo banaat zakaat lbanaat buu u akhriyey wuxuuna ahaa nin aabbaado gabdho badan dhalay isagii baa wuxuu marka khalad akhriyay wuxuu leeyahy zakaat lbanaat yaa markaasaa dadkii meesha dhegeysanaya casharka o dhan waa ku qosleen leanna waxay arkeen inuu wax aan jirin akrinayo ay ka khaldantay waaye taa waa middaas marka toban meelood meel baa la bixiyaa haddii aan kharash lagu waraabin kharash haddaan lagu waraabin shuruudo kaleo dee kutubta kale iyo kan sharaxayo kulli sheegayaanna waaba jiraanba qofka binu aadamka waxaa la leeyahay hadduu caqligiisa ku fekero ilaahayna towfiiq siiyo malaayiinta xoolahaada usaa akoomada iyo meelaha u dhiganayo wuxuu garanayaa inuu ka dhimanayo waa xisaabteedina isaga la weydiin doono xoolahaasna inuusan ku lahayn ilaa wuxuu cunada oo dhammaystay dharkuu xirtada oo dhammaaday wuxuu sadaqaysada u baaqaya aakhiro u jira waaye hadduu saa u fakeri lahaa wax badan buu khayr u samayn lahaa qofku waaye marka adduunyada in qofku intaa daba ordayo ku dadaalo oo keliya keliya ka fakerayo qofka muminkaa dhib badan bay ku keentaa baa layidhi waaye dadka adduunyada iska dabagalaan bes والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب